musharaxa jegada madaxweyne xisbiga mucaaridka ee waddani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa u sheegay warbaahinta inay soo dhoweynayaan go'aankii ay xalay soo saareen guddiga dhexdhexaadinta ee ergada ka ahayd xalu helidda khilaafkii siyaasadeed ee somalilan in muddaaba ka taagnaa
anigoo tixgelinaya in hoggaanka xisbigu ergada siiyeen kalsooni buuxda oo aan wax shuruud ay ku xidhnayn anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga waddani dhammaantii waxaan halkan ka caddaynayaa inaannu aqbalnay go'aamadii ay xalay soo saareen ergada dhexdhexaadinta waddani ee beelweynta abarjaalo damiirkayga noole ayaa ifanayaan xitaa haddii ay igu adag tahay inaan yeelo wax kasta oo maslaxadda ummaddayda ku jirto si aan u xaqiijiyo inaanu go'inin xadhiggeysku haynta shacbiga reer somalilan tanaasulka waxaan u aqaanaa ficilka dadka bisil ee hoggoomiyeyaasha ah sidoo kale waxaan u soo jeedinayaa dhammaan cid walba oo khuseeyo go'aanka ergadu inay aqbalaan maadaama ay kalsooni nuuxda bixiyeen geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u cuni jiray faysal cali waraabe ayaa isaguna warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay in xisbi ahaan ay soo dhoweynayaan islamarkaana qaateen go'aamadaasi ilaahay mucadis subxaana watacaala markoo ilaahay waa maamule waxaan jeclay maanta shacbiga reer somalilan inaanu maanta war farxada u sheego waxaan jecelahay inaynu weysiino odhonay xusbiga cadaalada iyo daryeelka inaanu soo dhoweynay go'aankii shalayto bisha siddeed iyo labaatankeeda ay soo saartay guddigii dhexdhexaadintu iyagana waan waa mahad u mahadnaqinaa waxa weeye annaga xusbi ahaan ama mucaarid ahaan wuxuu lagu ahaa keenka dhaadhmu lagu ahaa laakiin waxaa la yidhi haddaa shaarkaa laguu qabsado waa laga garbaxaray soomaali jira waana ogolaanay annagoo xaq u lahayn in dowlashadii madaxweyneha tooskaee la qabto laba kun iyo kob iyo labaatankii bishii noofembar ayaa haddana maanta go-aanka la soo saaray ee layidhi wuxuudii siyaasaddii yaa la isxambaariyo waanu ogolaanay waxaanu ag u horaysiina wax kastaba midnimada dadka iyo nabadgelyada waddanka ayaanu wax kasta ka horaysiina annagu marna maanu diideen ergooyinka xukuumadda iyo qaar ka mida ururada siyaasadda ayaan weli iyagu mowqifkooda caddaynin waxaana la sugayaa in saacadaha soo socda ay ka hadlaan sida ay u arkaan go'aanka guddida khadar maxamed cakulle v o e hargeysa